beertan waxaa la yidhahdaa maleley one form group allanley baa la yidhahdaa beertan goorma la asaas beertan waxaan u malaynayaa lix sano way caadi sidan u tahay lix sano waa asaas haa lix sano haa waan gartay marka meeshan waa meel aan webi marin maxaad beerta ku abuurtaan ood isticmaashaan oo biyo isticmaal beerta laba qaybood weeye qaybtaas xilli roobeedkay ku baxdaa galley baa ka baxdo moordi baa ka baxdo galleyda ka baxda maanta waxaan ka gooyey afartan loor moordidana waxaan ka gooyey toban loor marka badarkii ilmaha lagu biilaa raashinkaa loogu soo gadaa sonkortaa loogu soo gadaa balkiina waxaa noo daaqa xoolaha marka qaybtan waa qaybtii xilli roobaadka la abuur qaybta waa qaybta xilli roobaadka ahayd qaybtaas sidaasaa loo tabcaa qaybta kale waatan waxaa ka baxaa boolka waxaan uga soo jiiday bayb Ceelka- ceelka.
haa ceelkan bayb uga soo jiiday baybkan ku waraabiya waxaa ka baxa yaanyo waxaa ka baxa leen waxaa ka baxa moos waxaa ka baxa camba waxaa ka baxa alawaakurna basal waxaa ka baxa sibinad waxaa ka baxa sakuuma intaanu noocood baa ka- cawskii xoblaberina xoolaha daaqayeen baa ka baxa qaybtana waa sidaasoo cagaarkaasaan ka waraabiya beertaan ceelkan ka waraabiya marka hadda qaybtan markii aan soo dhex istaagay waxay i mooday qey- geed miroodkii qaybihiisa kala duwan yaanyada hadda ma hadday kartay oo markii ugu horreysaa la goyn rabaa mise marar badan baa saanoo kale loo gooyay maya yaanyada marar badan baa saa loo gooya haddaba sideed waa la gooyaa maalinbaba waa la qaadaa xaafadaha gato maalinba waa la qaadaa baabuurkaa la saaraa waxaa laga gadaa meesha la yidhaahdo qaxootiga yaa laga gadaa kiiladeedii konton shilin baan siistaa marka maalinbaba saanaa loo guraa laakiin qaybo ma- marar badan bay ka baxday waan gartay adiga ma aqoon baad u lahayd beeraha oo qof beeraleed ahaan jirtay xilligaadi hore mise halkan baad beerta ku bilowday beer heley baan ahaan jiro beer waan aqaanay haddana waxaana waxaana qaaday gargaaja dowladdaana qaaday waxaana loo sijaadho iyo meelahaas aanala geeyey Tababar Bukaan- tababar baan nala soo siiyey meeshii baanu haddana tababar weyn ka soo qaadanay geleyda iyo moordida iyo kulli nooc walba sidii loo tababar meeshaas tababarna laga soo siiyey ibraahimow geedahan hadda ii muuqda sida liinta iyo cambaha iyo mooska iyo biyaha ka suko maxay u baahan yihiin oo kale waxay u baahan yihiin daaway u baahan yihiin in la daaweey u baahan yihiin waxaan ka soo qaadnay maalin weytaan waxaan ka soo qaadnay gaaris daawo daawadaasaan ku buufinaa cayayaan bay leedahay cayayaankaasaan ka buufinaa oo aad noo rafaadiy dowladdu dhowaan waxay soo eh, soo jeedisay go-aana in beeraleyda daawo la siiyo abuur la siiyo ayna isdiiwaan geliyaan idinka ma idin soo gaartay akhbaartaas akhbaartaa waynu soo gaartay laakiin wax haddee waxaan u malaynayaa abuurka hadda beerta sannadan ka baxay waxaa laga soo qaaday dowladda Eh, waa la diiwaan geliya beertu way diiwaan gashan tahay dowladda laga soo qaaday waa lagu tabcay waa lagu abuuray yaanyada kulli waxaana gaaris baa laga keenay marka waa diiwaan gashan tahay beerta gruub baa iska leh waan gartay marar badan eh, waxaad soo saarteen eh, dalag kala duwan inteed u iibgeysaan tusaalahaan raashinkan aad sheegtay galeyda iyo mawrida halka ka baxda waxaan u iibgeynaa qaxootiyaalkan u iibgeynaa qaxootiyaalkan naga gato marna ay abaaraha ay dhaxaana waxaa naga gata dadweynaha xoolaha leh waan gartay idinka ma isticmaashiin waan isticmaalnaayo waa soo shiidanaayo joogaan ka dhiganaayo cambuulan ka dhiganaayo waa cunnaa haddaba cidda waxay ka cunto waa ayada waan gartay waxaa kaloo ii muuqda caws aad sheegtay inuu yahay caws macmil ahoo la beeray cawskan halkaad ka keenteen cawskan waa naloo keenay waxaa noo keentay eh, eh, hay-adan waalbaan baa noo keentay hay-ada waalbaan baa noo keentay iyadoo mire waan abuurnay biyaan ku sii daynay wuu baxay loodaan siinaa eh, arigaan siisanaa xoolaha noo daaqa marka muxuu kaga duwan yahay caws kale caadiga dani waa cawsku caws qumanoo qoyan oo la tabca haya ee xoolaha wax qoyan way ku noolaadaan xoolaha sidaasay ugu noolaadaan waan gartay sida ii muuqata beerta inta badan ood malah ama deyr adag oo ka celin haya waxyaabahan beeraha cuna sideed bal idin dhibaan waxaana dhibo bahasha bahalka yidhahda doofaarka waxaana dhibo goodirka waxaana dhibo adigu ugaar nooc walbaba kashiitada ee, wax walba waana dhibaan marka oodan baan sasaarnaa ee oomahayna wixii hadda meeshaan haamanka dhinacooda kalete waxaa ku oodan sirig alaa xabad waxaan ka soo bixiyey shan kun oo shilin shan xaboo siligaan ku ooday waxaraha iyo doofaarka iyo hadda meeshan kama soo galaan qoyanu siligaasaa ku oodan midda kale habeen aynu cunaynin male doofaarka cuni ee waxaa cunahayo xoolaha cunahayo habeen walba kolkay wax ku yaallaan waa la dhex taagnaadaa oo lagama dhex tago Wa- aad iyo aad baan ugu baahannahay waxaa la yidhaahdaa silig aan ku oodanno haddii aan helayn waa u baahannahay kaalmo weyn baan uga baahannahay dowladdaanada maxay yihiin caqabadaha halkan idinku haysta marar badan baad ii soo sheegtay in caqabada ay jiraan Eh, caqabadaha dhanka idinka haysta caqabadahan haysto waxaa ugu badan oon biyo la'aan maadaama biyo aan leenahay oo ceel soolaha uu noo suran yahay waxqabad weyn baan yeelan lahayn mashruuc meel walbaba laga daawado oo meel walbaba looga imaado inaan ahaan lahayd cilladda noogu xoog badan waa biyo la'aan ceelka waa naga jaban yahay boholka waa naga jaban yahay Ee, shan bayb baa ku jirta iyo ba- iyo bamki wixii baa hoos loogu garaacay bam yaroo saddex bastunlaha ku jiro haantaa markii biyaha lagu soo shubaya kun iyo shan boqol baan bixiyaa taas aan ku waraabiya aan kula xarbiyaa inta noogu badan in u cabaadna waxaa u badan oon cel baan u baahan lahan lahayn soolaa in nala suro